marka waan orday oo culamada magaaladaan u tagay ruuxana waalayaal saanaa jirta in la caawiyo masaajid laiga istaaga dugsigii la badbaadiya barakaca ku socdaan rabaa waa macalin yuusuf caddow cumar waxa uu la murugoonayaa halkii uu geen lahaa ama sidii uu u iibsan lahaa dhulka uu muddo shan sano ah ku hayay dugsi qur'aan oo ku yaalo xaafadda saloota ee magaalada mandheera macalinka waxa uu sheegay in dadkii lahaa dhulka uu dugsiga ku hayay ay sheegteen duruufo islamarkaana ay ka codsadeen inuu ka iibsado dhulka ama uu isaga guuro si ay u gataan waxa uuna tilmaamay in uusan awoodin iibsashada dhulka
dugsi baan joogaan mas-uulaan ka ahay dugsigaas wuxuu ku yaalaa xaafadda saloota uu ku dhegan yahay kawaanka saloota uu jiraan la yahay wuxuuna ka tirsan yahay lukeeshan ahaan lukeeshan wuxuu ka tirsan yahay neeboy marka walaalayaal codsigayga aniga waxaa weeye dugsi meeshaan waxaan ku dugsigan ku hay muddo gaaraysa shan sano ayaan ku hayay baroodku meel gaar baa dahay nin walaal baa iskale marka horan ka codsannay ninka walaalkaa imaan dhowdaa ii imaanay wuxuu yidhi macalin duruufo iyo arrimo ay haysta waxaan u baahanahay barood laba mid inaad soo gasho laba arrimood midkood inaad ka guurta ood bannayso ood faaruujisa ama inaad gadato oo qiimo aad joogod ku gadata waxaan dhahay walaalow maanta ani baroodkan qiimo aad joog kuma gadan kara yani dugsiin meel kuran waxaa way u guurinaan waxaa way u radhaa ma jirta oo ii tusmaysan ma jirta ee waxaan dhahay ilaahay subxaana wa tacala aan ku carari kadib muslimiintaan ku carari ee waxaan kaa codsan muddo isii ku meel gaar leh marka waan orday culamada magaaladaan u tagay ruuxana waalayaal saanaa jirta in la caawiyo masaajid laiga istaaga dugsigii la badbaadiya barakaca ku socdaan rabaa marka culamadu ay la gurmadeen marka laha barakeeya
macalinka waxa uu hadda ummadda muslimiinta ah iyo mas-uuliyiinta dowladda ka codsanayaa in loo iibiyo dhulka uu dugsiga qur'aanka ku hayay si uusan uga barakicin dugsiga
waxaan ku bilaaba walaalaha muslimiinta ee county mandheera waxa waayaan fakhaamat waxa waaya aadam khaliif waa nin ah waxa waaya ahludiine waxa waaya khayr badan baan la socda arrimaha khayrkood geysta codsigan daad gaar waxaan ka rajayni in dugsigaas aad badbaadiyaan ka codsani wakadaalika walaasheen yani gabar la yidhaha umal khayr ee mas-uul wakiilka kee dumarka waa gabar khayr badan warbaahintan ka dhegaysanay ayada waxay tal durcadii khayraad fara badan sameyn waan fiirsanay waan daawanay waan dhegaysanay marka umal khayr waxaan ku leenahay magacadaaba khayr sita waa ayada khayrka lagu magac daray insha allahu tacaala haddaad muuqaalkan kusoo gaara waxaan rabnaa dugsigaas inaad badbaadisa yani ood hawayaan garab qabataan rabnaa ilaahi subxaana wa tacaala yani kugu meel qabtee sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta culummada iyo ducaadda mandheera waxa ay bulshada muslimiinta ah ka codsanayaan in macalinka loo gado dhulka uu ku yaalo dugsiga oo uusan garanaynin goob kale oo uu geeyo dugsiga haddii uu ka baxo dhulkan
dadkaas mas-uuliyiinta ahlu khayrka ah oo martabooyinka fara badan kale leh iyo dadka muslimiinta ah oo ahlu khayrka iyakana ah in magaaladan joogto iyo in dibid joogto iyo in magaalo kale joogtaba waxaan ka codsanaynaa codkaan haddaad in soo gaaro oos maqashiin dugsigaan usoo gargaara dal iyo dibid waxaan in ka codsanaynaa madaxda iyo kulli rag iyo dumarka inay dugsigan ay soo garab qabtaan macalinka ay garab istaagaan watacaawanuu cala albiri waataqwa ayuu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala wanaag in laiskugu kaalmaysta dugsigan la badbaadiya barakacaas laga badbaadiya dhulkaan aan u gadna macalinka iyo ilmihiis aan ka farxinna kitaabka ilaahay aan u nusrayna kitaabka ilaahay u gargaarna ayaa la rabaa marka nin walba oo ilaahay asxoobe siiyey waxaan ka codsanaynaa inuu dugsigan loo soo gargaaro khaasatan dadka madaxda ah oo ilaahay madax uu nooga dhigay uu u horeeyay gafanaaga uu dibidka ku xiga oo umal khayr oo khayrka ka gacan qaadata ay ku xigta iyo embiga oo mandheeraist uu ku xiga dhammaantiin waxaan haddii waxaan idinka codsanayaa haddii muuqaalkan uu idin soo gaara waxaan idinka codsanaa inaad dugsigan ad wax u qabataan ilaahay dartiisna aad wax ugu qabataan dugsigan dhibkiisa waa la iin sheegay markan waxaan rabnaa dal iyo dibad muslimiin meelay joogaan inayna kaalmeeyaan dugsiga ka guura ama macalinkii tabarey waaye hataa dugsi macalimiinta wax lacag siinaya ma laha kun shilin kunkii shilin tobankii cunug shanaa keenaysa hataa ciddiisa wabiil fiican aas u helayni dhulkii ma gadan kara ninkii lahayna khayr allaha siiye shan sanaan ka deganeen daruufuu sheegtay isagana tabar buu sheegtay ilaaha awood le baniaadan awood ma laha markan waxaan rabnaa muslimiinta dalka iyo dibadda meelay joogaan etoobiya soomaali meelay joogaan inayna kaalmeen iyagana ilaahay kaalmeeye oo dugsigan ay noo dhisaan ay noo gadaan ilaahay iyagana barakeeye cimrigooda alla dheereeye caafimaad alla siiye owlaadda alla u barakeeye arsaaqada alla u barakeeye caafimaadka alla u furo jidka iyo jadiinka alla ka xirin oo balaaye meel soo baraysa badkooda alla keeni cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera